haddana dee waa ognahay julaay kowdeedii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa xukunkii maxamed siyaad barre intuu burburayey arrinta somalilan arrin taagan bay ahayd qolyo dhallinyara oo ciidamada ahaa oo inqilaab isku dayey oo arrimo markaa iyaka ay u muuqatay in waxay nasiib u lahaan lahaayeen ama qeyb u lahaan lahaayeen inaan la helin iyakoo u muuqday niman militario military academiska ingiriiska ama ha noqoto sandhers ama mons ha noqotee ka soo baxay inay madax u noqdeen nimanay iyaku markaa u arkayeen inayanba soo marin tababarkii sarkaal ee military alaayi xaal taa kuma dheeraanayee waxa uun muhiima dadka uun somalilan ku nool inay mar walba arkayeen gorgurtanna iyo kaaba yidhi gorgurtan ma gelayno sida labada gobol ay isugu darsamaan annakaa iimaansan wax walba inay ka weyntahay dowladda inaan wada noqdo wixii markaa lasii kala qaybqaybsanayo markaa la sugo in ilaa waagaa ilaa inta maxamed siyaad barre xukunkaas uu meesha ka baxayo arrimo taagnaa waa jireen annagu haddaan khaatuma nahay mar walba mar walba mar walba waxaanu lahayn kala go-a soomaaliyeed cidna dan uma aha hadda lafteeda arrinaanu boqolkiiba boqol ka quusannay ma aha laakiin maamulkii jiray ee xasan sheekh maxamuud madaxda ka ahaa waxaanu u aragnay inay sababaha ugu weynee annaku haddaanu khaatumo nahay nagu kalifa inaanu nidhaahno maamulkaas kama midihin xidhiidh lama yeelanayno waxaan u malaynayaa ciddii uun maraan tegey shir caleemasaar cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha galmudug loo doodan yahay maamulkanna waa dhammaynay habka federaaligaanu dhisaynana waxa uun hadhay muxuu ahaa hiiraan iyo shabeellada dhexe maalintaa hortiisaan waxaan ka yidhaahda xasanow hadda wooqooyi wixii garowe kor ka xiga habkan federaalkaad sheegaysaa kama dhex muuqdo somalilan baa la odhan jiray waddankay kala gooyinaysaae maanta adaa kala gooyey war anigu taasaanu haddaanu khaatumana nahay maamulkaa annaku shacabka soomaaliyeed waxba kama sheegayno maamulkii ka dambeeya ee laga arko dan soomaaliyeed iyo ummaddan sool iyo sanaag iyo cayn oo dad kale shacab kale oo tadxiyada uu u sameeyey ama intuu u soo maray ama rag dad kaga dhinta ha noqdo ama burbur ha noqoto ama qaxooti ha noqoto waddanka gudihiisa ku filaqsan ama dibadaha jooga ha noqotee war inta dadkan magac soomaaliyeed iyo midnimo soomaaliyeed loo gaadhsiiyey weli sidii bay dhiiggu u da-ayaan sidii bay qabuurahoodii qof haweenoo laga dhintay iyo caruur agoonihi sidii bay ugu muuqdaan midnimo soomaaliyeed oo annaku xadhkaha kuma madoobaysanayno danta ummaddu ay leedahay hadday u adeegaysana war dad lagu xanuuniyo ma nihin arrimaha somaliland aan qabo inaanu ka wada hadallana anigu waxaan qabaa haddii ummaddii hore ee somalilan la odhan jiray ay noqoto ummad iyaku ka heshiiya waxay leeyihiinna meel uga soo wada jeedsada goonyahana ka wada jooga oo cidina ayan marti ahayn cidina ayan u arag in waxayan jeclayn lagu hayo waxay iyaku nin walba gacmihiisuu biyo kaga dhargaaya ay raalli ku yihiin anigu waa qabaa rajo soomaaliyeed xitaa inay halkaa ka dhalan karto rajo aan maanta xamar ool inay taa ka dhalan karto waa qabaa somalilan iyo wadahadallada iyo intaanu ka leenahay intaasaan kaga baxay